dadka danyartaa ee ku nool xerooyinka barakacayaasha ee ku yaala magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha iyagoona sheegay in sanadkan aysan helin wax mucaawino gargaara barakacayaasha ku nool kaamka tawakal ee magaalada jowhar ayaa ka hadlay xaaladooda nololeed iyo duruufaha haysta waxayna codsadeen in gargaar la gaarsiiyo inta aniga waxaan joogaa aan qaxootile ahaay toban sano kameesheyga aan ijaab ma dhiibi kari adiga meeshaana iskiiga noolnaa iska joognaa dharmaayo iyo dhaxan waanu dhammaysi meelan aadna male ooyla-aan waana haysaay baay waana haysaay adi wax daryeel oon ku qabna male adi maacuun maacuun iyo ulbado oo maacuun iyo siyeeri siyeeri iyo hal mar nool siimaa wax kaloo aragna ma saabuun saabuun
halkaanaan iska joogaa dadweynahan baa guriga ii dhisay halkaan baan iska joogaa gurigeyga iyo hoygeyga waan iska joogaa maalintaan wax helana waan cunaa maalintaan wax waayane muslimkaas baan ku dhex noolaa noocaas baan ahay afarteyda ciyaalna-aan baa haasto coos baan u guraa jaay baan u bixiyaa wax kale oo dhaqaaq aan leeyahay ma laha hadda waxaan ka codsanayaa inaad daryeel ii fidisaan hooy ilmahaasna aad ii geysaan waxbarasho ilaa afar sano intaas degana inte ilma meel ii joogo haddana waxaa ma ii shaqo oo haayo male laba isbuuc intaan ka jooga ma haddii aan joogi intaan imid ku shaqay ilmii male hadda waxaa ma ii wax uu cawada ugu jiifiya hataa ma haysto iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan ay haddana barakacayaasha ku nool codsiga barakacayaasha ku nool magaalada jowhar ayaa kusoo beegmay xili lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan ayna kabamka barakacayaasha ku nool yihiin dad danyara oo u baahan in la garab istaago